go-aanka-gaadhista miisaaniyadda qaranka laba kun iyo afar iyo toban markaan eegnay qodobka konton iyo afar ee dastuurka faqradihiisa kow ilaa afar markaan eegnay qodobka shan iyo konton ee dastuurka faqradiisa koowaad markaan aragnay qodobka saddexaad ee xooroosaadka golaha wakiilada faqradiisa afraad markuu golahu dhegaystay khudbadii oo daraska miisaaniyadda qaranka ee wasiirka wasaaradda maaliyadda markuu golahu dhegaystay warbixinta guddiga dhaqaalaha ganacsiga iyo maaliyadda ee golaha wakiilada iyo talasoojid tala soo jeedintooda markuu golahu dhegaystay dooda mudanayaasha golaha wakiilada ee odoroska miisaaniyadda qaranka laba kun iyo afar iyo toban ee socotay labada maalmood markuu tixgeliyey soo jeedinta aqlabiyadda mudanayaasha golaha ee dooda waxaa golahu gaadhay go-aamada iyo talooyinka soo socda oo ka mid noqon doona go-aanka ansixinta miisaaniyadda qaranka laba kun iyo afar iyo toban go-aamo asmaqalo go-aamo in hay-adaha ku jira miisaaniyadda dowladda dhexe ee labaiyo ee laba kun afar iyo toban ee aan golaha wakiilada loo soo gudbin xeerarkii lagu aasaasay golaha loogu soo gudbiyo soddon maal sagaashan maalmood gudahood hay-adaha aan soo gudbin xeerarkoodana la hakiyo sii deynta miisaaniyaddooda laba in miisaaniyadda laga saaro hay-adaha sharciyaddoodu ama muddaxileedkoodu dhammaaday laba saddex ina daraska miisaaniyadda laba kun iyo shan iyo tobanka laga bilaabo miisaaniyadda dowladda dhexe la goboleeyo afar in qaybta loogu talagalay mashaariicda horumarinta two bercentka gobollada bari iyaga oo mashaariicaysan ay ka muuqdaan miisaaniyadda qaranka laga bilaabo laba kun iyo shan iyo toban in lacagta loogu talagalay horumarista waddooyinka la mashruuceeyo laguna muujiyo jaantus muujinaya lacagta waddooyinka kala duwan loo qoondeeyey in golaho uu hor yimaado wasiirka wasaaradda maaliyaddu si uu sharaxaad dheeraada uga bixiyo baahida keentay abuurista khasnada guud ee qaranka uguna iftiimiyo goloweynaha in wasiirka wasaaradda qorshaynta qaranku golaha hor yimaado si uu sharaxaad dheeraada uga bixiyo dakhliga deeqaha caalamiga ah oo ay bixiyaan dowladaha denmark iyo ingiriisku iyo mashaariicda laga maalgelinayo miisaaniyaddaas oo dhan saddex iyo toban milyan iyo shan boqol oo kun oo dollar in la ansixiyo miisaaniyadda qaranka iyo daraska siyaasadda miisaaniyadda qaranka iyo daraska miisaaniyadda qaranka laba kun iyo afar iyo tobanka oo dhan somaliland shillings one point two six seven zero three three seven one six zero zero talooyin waxaa kaloo iyada miisaaniyadda lagu ansixin doonaa soo jeedimaha ka soo baxay dooda mudanayaasha oo kaa ah in siyaasadda miisaaniyadda qaranka mudnaan la siiyo wasaaradaha wax soo saarka sida xoolaha beeraha kalluumaysiga deegaanka lana kordhiyo miisaaniyaddooda iyadoo la eegayo heerka sicir bararka ka jira somalilan in la kordhiyo in loo kordhiyo ciidamada qaranka iyo shaqaalaha forty percent in dib u eegis lagu sameeyo miisaaniyadaha wasaaradaha maaliyadda madaxtooyada warfaafinta t v-ga qaranka iyo khasnada guud in dhammaan hay-adaha madaxa bannaan ay mid kastaa muujiso waxay ku soo kordhiso miisaaniyadda qaranka si ay u muuqato in qaranka waxtar u leeyihiin oo aanay noqon miisaaniyad dakhli oo miisaaniyad dakhli iyo kharaj isku sargoon ah waxaan goloweynaha usoo jeedinaynaa in iyadoo lagu lagu ansixinayo go'aamada iyo talooyinkaas la ansixiyo miisaaniyadda qaranka ee laba kun iyo afar iyo tobanka
go'aamada mashidka gudoonkaa gaaray ya waagoolama gaaray gudoomiye oo la odaynayaa agtooda waxaa jooga lixdan mudaneed
gudoomiye marka hore wax kabedelka ha loo codeeyo koob iyo lixdan mudaneed jooga wax kabedelka ha loo codeeyo
labadaas laga loo koob iyo lixdan mudanaa golaha jooga miisaan miisaani miisaaniyadda qaranka oo lagu ansixiyey go'aamadaas iyo talooyinka oo dhan miisaaniyadda qaranku hal trilyan laba kun lix laba boqol iyo lixdan iyo toddoba bilyan saddex iyo soddon milyan toddoba boqol iyo lix iyo toban mudanayaasha ogol in lagu ansixiyo go'aamadaas iyo talooyinka miisaaniyadda qaranka laba kun iyo afar iyo tobanka gacantaa taagan miisa gacantaana dejiyo gacantaana dejiyo mudanayaasha mudanayaasha diiday mudanayaasha diidan in la ansixiyo miisaaniyadda laba kun iyo afar iyo toban gacanta ha taageen mudanayaasha diidan mudanayaasha aan maqlin gacanta ha taagaan koob iyo lixdan mudanaa jooga golaha koob iyo lixdan mudanaa jooga konton iyo sagaal waxay oggolaadeen in miisaaniyadda qaranka oo lagu ansixiyey go'aamadaas iyo talooyinkaa la ansixiyo cid diiday ma jirto hal mudane u aamusay guddoomiye ma oday nin saasay ku ansaxday